william ruut oo ah madaxweynaha dowladda kenya ayaa waxaa maalintii shalay lagu weeraray ismaamulka migoriya gudaha dalkaas xilli uu khudbad u jeedinayay dad isugu soo baxay goob fagaare ah mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta ayaa wax uu ka madax kaga dhuftay madaxweynaha kenya waxaa mar qura goobta isqabsaday buuqyo sawaxan muuqaal laga soo dubay xilligii weerarka lagu qaaday william ruut ayaa saacadii lasoo dhaafay si aad a u qabsaday baraha bulshada iyadoona dadka kenyaanka ay siyaabo kala duwan ugu falceliyeen muuqaalka ayaa muujinaya william ruuto isagoo la hadlay dadka ku sugnaa fagaaraha mar qura ka madax kaga dhacayso taasoo argagax ku beertay isaga iyo mas-uuliyiinta la socotay kwanza tupunguze gharama ya tupunguze gharama ya tupunguze gharama ngojea ngojea ngojea tulisema tupunguze gharama ya mbolea ukweli ama si kweli
booliska kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay gacanta ku dhigeen mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta kaasoo ay tuhunsan yihiin inuu ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday madaxweynaha kenya tani ayaanan ugub ku ahayn dalka kenya si gaaras maamulka ay hadda ka dhacday arrintan waxaana xusud mudan in sanadkii labada kun shan iyo tobankiisla gobolkan weerar noocan ah lagula beegsaday uhuru kenyatta oo xilligaasi ahaa madaxweynaha kenya